iyadoo ay dhammaadeen saameynta fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay tuulooyinka gobolkani shabeellaha dhexe ayaa waxa ay dadka ku nool tuulooyinka hoostaga degmada balcad ay bilaabeen tacbashada beeraha oo ay horay ugu baabi'iyeen biyaha fatahaadaha webiga shabeelle tuulada mukaydheere oo hoos tagta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay tuulooyinka bilaabay tacbashada beeraha iyadoo weli laga dareemayo raadadkii ay kaga tageen fatahaadaha webiga shabeelle sida uu raadiyo isnaay u sheegay sayid cali mayow oo ah guddoomiyaha tuuladaasi shacabka beeraha beerihii hadda furubaa bilaawna waxaan ku bilownay tabakal wax la yidhaahdo anaga eodba beeraaley iyo xoolaaley waxa waaye al ilaahay iska tabakalaa mogta dad waxaa jiro oo dhul gabiiba joogo oo roobka ilaahay xaggiisa jiro lun u ridaayaa jiro hadda anagana sidoo kale waya ilaahay xaggiisa u ridaynaa ma imaana hadda albaabada sidooda u furan yihin maya kan waa dhaay hadda dhaay weeye waxa waaye waa la fujihaa waa la huurihaa waxaa lagu jiidaa amba sida nyaanyoo kale amba sida qaroo kale amba sida bocoroo kale aa lagu jiidaa geley warkeeda ma jiro geleyda waxawaaye cuduraa cuduraa ku dhacay laakiin sumaartaas oo gegmadooba aa laga yaabaa in laga looga soo goosto waxaan ka codsanaynaa kulley cuduro badan ay mogtahay sida dabeeshoo kale cuduray wadaa cuduray wadaa alxamdulillah shukri sidii waa boqol kiiba boqol waa fiican taha hadda si fiican ay wanaagsan tahay maya maya tuulada waa burburtay oo waxa waaye tuulada wax hadda naqasho e maba jiraba waa burburtay lama yeeriba xoogoo ka go-ay guryihii waa iska kordhimeen qaarkood biyaa qaatay adi tuulada ku naqasho mala horta webigiiaba gawbaalaba alxamdulillah shukri sidii waa boqol kiiba boqol waa fiican taha hadda si fiican ay wanaagsan tahay maya maya tuulada waa burburtay oo waxa waaye tuulada wax hadda naqasho e maba jiraba waa burburtay lama yeeriba xoogoo ka go-ay guryihii waa iska kordhimeen qaarkood biyaa qaatay adi tuulada ku naqasho mala horta webigiiaba gawbaalaba waxa uu wasaaradda beeraha ka codsaday inay soo gaarsiiyaan daawooyinka dhirta iyo abuur si ay usoo saartaan nolol maalmeedkooda marka waxaa codsayna haduu la yidhaahdo sida kahortagoo kale oo caruurta amba mataqaanaa dadweynaha waxaan ka codsaynaa degmada ka shabeellaha dhaxo gobolka shabeellaha dhaxo waxaan ka codsaynaa inuu shaksiyaha badan oo inoogu gargaaraan sida daawada oo qudaarta sida cudurada oo oraxeedka ka hortag taasaan codsaynaa waxaa hadda yaraaday saameynta fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geysanayo gobolkani shabeellaha dhexe kuwaasoo inta badan ay waxyeelo kasoo gaaraysay dadka danta yar ee ku nool deegaanada deedsan jiinka webiga